بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horreyn ilaahay baynu u mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala mar labaadna waxaynu u mahadnaqaynaa sheekhuna alfaadil doctor sheekh xasan sheekh cali warsame kelmadda tan ee sheekha aynu kusoo dhoweynayna caawa doctoorka sidii lasoo sheegaybaa waa cawaa'iqu najaax waxaa guusha kaa hor istaagi kara weeye waana idin mahad celinayaa sida fiican ee usoo camirteen sheekha ayaan kusoo dhoweynayaa kelmaddaasi inaynu caawa ka dhagaysano
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد شيخ عبد الله بن لقبا مسجد دار السنة maamul iyo jamacba sida wanaagsan ay masjidka noogu soo dhoweeyeen khayrka iyo wanaagga loogu heelan yahay alla subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u geliyo guusha aynu ka hadlaynaa waa intaa aynu qabanayna un weeye oo damishaadka hadda quruxdiisa tacab baa galay nin xooluu geliyey midi waa ka tujinayaa midi waa ka adimayaa midi waa nadiifinayaa midi waa soo camiraya waa ku cibaadaysanayaa khayrka la ysu kaashanayo waa nooc guul ka mid ah mowduuceennu caawa insha allahu tacaala aynu wax ka taataabanaynaa waa caqabaat calaa ariiqi الnajaax ama cawaa'iqu الnajaax waxyaabaha kaa hor istaagaya inaad guulaysato oo aada gaadho danahaaga adduuniya aakhiro inaad gaadho waxyaabaha kaa hor istaagaya cawaa'iqdaas waxaynu ku soo koobaynaa toban qodob oo aan hubo naftayda markaan ka bilaabo qaar badan oo ka mida inaan ku sifaysanahay mid toban kaba xambaaranaya mid laba ku sifaysan mid shan kaga sifaysan oo welibana aan ugu talagalay insha allahu tacaala mowduuca inaynu ka dhigno mid waaqiciya oo camaliya oo la dareemi karo ama la taaban karo nolosheennana aynu insha allahu tacaala ka arkayno marka guul laga hadlayo waxay macnaheedu annajaax kelmaddaas kitaabka alle subxaanahu wa tacaala kuma iman laakiin waxaa ku yimi kelmado la macno ah najaxa wa naajix wanajaax lama isticmaalin laakiin waxaa la isticmaalay alfalaax alfawz iyo kelimaadka la midkaabaa la isticmaalay oo ka miisaan badan waxaynu ku soo koobaynaa guushu waa aldafaru bilmatluub inaad gaadho oo aada gacanta ku dhigto oo aada hesho aada xasilisho wixii aada doonaysay guul baa la yidhaahdaa natiijada ka soo baxaysaana waxay noqonaysaa waddo la marayo iyo natiijo la gaadhayo waxaa laga yaabaa waddadu inay xun tahay baa laga yaabaa natiijadu laakiin ay tahay wax wanaagsan xoolo in la helaa ceeb ma ah waa wax wanaagsan nicma almaalu asaalix lilrajuli asaalix wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa wanaagsan qof wanaagsan oo ilaahay xoolo xalaala oo wanaagsan uu siiyey xoolo in la helaa waa guul laakiin waxaa suuragala waddada loo marayaa inay xun tahay oo waddo xaaraana qofku inuu ka kasbanaya laga yaabaa waxaa dhici karta waddadu inay sax tahay oo waddo dabiiciya qofku uu marayo laakiin natiijada uu gaadhayaa ay khaldan tahay natiijada uu gaadhaya ay waxa weeye khaldan tahay markaa guushu waxay noqotaa qofku inuu ku guulaysto wax wanaagsan waxaa dhici karta inuu qofkaasi ku guulaystay siday dadku u arkayaan wax inuu ku guulaystay laakiin guul aanu gaadhin qur-aankii baa loo baratamaya tartan baa loo gelaya dad baa loo soo xulaya qof waliba waa isu soo diyaarinaya codkiisuu hagaajinaya tajwiidkuu hagaajinaya qur-aankuu soo muraajacaynaya marka fagaaraha la ysugu yimaado waxaa la odhanayaa wanka waxa galay hebel baa galay oo ku guulaystay tartankii dhinac kalena waxaa loo qabanayaa hobollada iyo fanaaniinta ayaa loo qabanayaa tartan loo qabanaya codkiisuu wanaajinaya waa dadaalayaa fanaan hebel ayaa ugu hees macaan ama ugu cod macaan ayaa soo baxaysa dad badani waxay u arkaan inuu guulaystay laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuu khasaaray guusha dhabta ah alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu ku sheegay faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz qofka laga ilaaliyo ama laga fogeeyo naar ee aan gelin jannana la geliyo qofkaasi waa guulaystay idan guusha dhabta ah waa inaad naarta allana ka badbaado jannada iyo naxariista allana aada gasho oo labadaas sababtoodu ay tahay jannada markaad gelayso ilaahay inuu kaa raalli noqday naarta markaad gelaysana lagu gelaya cadho alle subxaanahu wa tacaala labadaana cadhada allana inaad ka badbaado raalli ahaanshihiisana inaad hesho guusha ugu weyni waa taas cawaa'iqda markaynu ku soo dhowaanno saynu tilmaannay waa toban weeye qodobka koowaad waa inaadan yool lahayn taargad iyo hadaf iyo hiigsi inaadan lahayn waxa weeya waa caa'iq weeye waxaa soo labaynaya qofku inuu caqiide xun naftiisa ka aaminsan yahay saynu faahfaahin doonno oo aanu naftiisa ku kalsoonayn ta saddexaad waa duruufta dadku ay sheegtaan oo dad badan ka wiiqa guusha ka wiiqa ka afraad waa wakhtiga iyo sida loola macaamilo ka shanaad waa dadka waxa weeye dadka niyad jabiya ee markuu qofku waddada guusha qaado jillaafa u dhigaya maadiga qabanaya iyo wixii la mida ta lixaad yididiilo beena waxbuu iska jeclaysanayaa waxaasina mar haddaanu camal la socon iyo ficil waa been weeye ta toddobaad inuu qofku baasaysto tatayur iyo tashaa'um inuu waxa weeye sameeyo ta sideedaad inuu dadka isdhinac dhigo isbarbar dhigo dad kale u isku qiyaaso ay kala duruuf yihiin ta sagaalaad inuu dalbo mar walba sidaa ugu dhammayska tiran mar haddaanan guri dabaqa dhisanayn guriba dhisan maayo mar haddaanan qur-aanka wada xifdinayn jusca mana xifdin maayo mar haddaanan halkaa gaadhay waan iska daynaya iyo wixii la mida qodobka tobnaad waa caajiska iyo dibdhigidda iyo waxa weeye mumaatalada iyo taswiifka isbuuca soo socda xilliga noocaasa iyo wixii la mida ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu odhanayaa hadda waxa weeye dhallinyaraan ahay oo cibaadada uma hayo jaanis uma hayo laakiin markaan iska xaasaystee la igu kaalmeeyo nolosha ee waxa weeye xaaladaydu kala degtaan cibaadada bilaabaya kii xaaska lahaa wuxuu odhanayaa waxaan dadaalayaa oo soo jeesanayaa markaan nolosha meel dhigo xaas baan yeeshay weli guri malihi waxa weeye shaqo fiican ma hayo ubad baa yimi culaysyo badan baa jira markay xaaladdu ii kala degtee meel fiican aan gaadho guriyo gaadhi aan isla helo markaasaan si fiican masjidka u gelaya intaasi markay timaadana wax kalaa usii muuqanaya wahaakada dabeedna wuxuu gaadhayaa aakhir alcumr buu gaadhaya soo waxba qabsan markaynu qodobka koowaad ku bilowno intaanan u gelin guushu sidaa aynu sheegnay kaba dambaysta ah waa inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ka raali noqdo wey ilaahay inuu ku jeclaado laysa asha'nu an tuxib walaakina asha'na an tuxab guusha ugu weyn waa in alla subxaanahu wa tacaala ku jeclaado oo ka raali noqdo waayo ilaahay inaad jeclaato waa wax wanaagsan laakiin waxa ka sii weyn isagu inuu ku jeclaado oo uu kugu jeclaanayo waxa aad samaysay qodobka koowaad waa khiyaab lhadaf dad badani waxaanay u guulaysan yool ma leh ujeeddo ma leh taarged ma leh wuxuu u nool yahay wuxuu u soo toosay wuxuu ku ordayo wuxuu ku howlan yahay wax hadaf kama leh waa soo toosayaa waa iska cunayaa waa cabayaa waa seexanayaa meeluu tiigsanayo waxa weeye malaha khiyaabu lhadaf waxaa ka horeysa hadafka ugu habboon ee laynaga doonayaa muxuu yahay laba hadaf baa asaas inoo ah haddaynu nahay bini aadamka haddii aynu nahay oo alla subxaanahu wa tacaala bini aadamka wuu abuuray waa cibaadat اllah wa binaءu اlxadaara cibaadat اllah wa cimaaraة اlard yoolka iyo taargetku waa labada qodob weeye mid waa ilaahay in la caabudo addoonnimadiisana la xaqiijiyo loo hogaansamo la jeclaado loo dulloobo laga baqo iyo macaanida kale cibaadadu ay leedahay waa yool wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ilaahay waxa uu leeyahay umaan abuurin jinka iyo insiga inay icaabudaan mooyaane wax kale umaan abuurin idan ujeeddada alla uu ka leeyahay abuurkaaga waa inaad caabuddo wey ujeeddada adiga lagaa doonayo markaad nolol maalmeedkaaga aad ku mashquulsan tahay ee noloshaada waa alle subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa inaad xaqiijiso kaasi waa yool la doonaya qofka muslimkaa inuu taargad ka dhigto siduu u xaqiijin lahaa ta labaad waa cimaaratu alard binaau alxadaara tacmiirta dhulka inaad ka qayb qaadato bini aadamka inaad wax ku soo kordhiso degaankaaga inaad wax ku soo kordhiso dalkaaga inaad wax ku soo kordhiso magaaladaada wax ku soo kordhiso xaafadaada wax ku soo kordhiso ehelkaaga iyo qaraabadaada inaad wax ku soo kordhiso ta noocaasana waa qodobka labaad weeye ilaahay wuxuu leeyahy huwa ansha'akum min alard wastacmarakum fiiha ilaahay dhulka xaggiisuu idinka abuuray wuxuuna idinka yeelay kuwii camirayay marka qofku hadduu yidhaahdo masjidkaan gelaya oo cibaadadan u go-ayaa waxbaa ka dhiman waxaa ka wanaagsan ka ilaahayna u cibaadaysanaya noloshana wax ku soo kordhinaya ka wanaagsan labada mid waliba tafaasiil bay leedahay oo cibaadada alle subxaanahu wa tacaala saynu ogsoonnahay waxay leedahay qeyb waajiba iyo qeyb sunno ah salaad iyo soom iyo xaj iyo zako iyo qaraabo la xidhiidhiyo iyo in la jihaado sadaqo lala baxo dacwada la faafiyo samaha la ysfaro xumaha la yska reebo waxay gelaysaa majaalaad badan iyo dhinacyo badan bay gelaysaa inta aada awood u leedahay oo ay ugu horeyso waajibaadka in la guto qof waliba intii alla uu ka gaadhsiiyey waa yool iyo hadaf yoolka iyo hadafka labaad waa inaad ka qayb qaadato nolosha aad ka qayb qaadato waxaa ka mid ah ahdaafta qofku inuu yidhaahdo business baan samaynayaa dadna aan ka shaqaalaysiiyo khayrkana aan kaga qayb qaato oo masaajidada aan ku dhiso agoonta ku kafaalo qaato sakada waajibka aan ka bixiyo sadaqaadka sunnaha aan ka bixiyo aniguna bini aadamka aan kaga kaaftoomo waa yool wanaagsan weeye yoolka wanaagsan waxaa ka mid a qofku inuu cilmi bulshada uugu adeega barto caafimaadkiibuu baranayaa si uu dadka u daweeyo noloshiisana uu kala soo baxo injineernimuu baranaya si uu dadka wax ugu dhiso oo kaalintaa u buuxiyo danihiisa iyo masaariiftiisana uu kala soo baxo waa yool iyo hadaf qofku uu tiigsanayo qadiyadda ku saabsan hadafka qofku haddii aanu hadaf lahayn wax aanu tiigsanayn qofka noocaasa meel gaadhi maayo raaxamarku waxay yidhaahdaan waa jugjug halkaaga joog jugjug halkaaga joog waxa weeye nasmacu jacjacatan walaa naraa taxnanna way yidhahdaan carabtu sanqarh baanu maqlaynaa wax la shiidayana arki mayno waxbay ku shiidi jireen sanqara birosaa la ysugu garaacayo ayay qamadidaya waxaa ku shiidanayeen marka haddaanay qamadi ku jirin sanqarh baa baxaysa wax la shiidayaana ka soo bixi maayaan waa jugjug halkaaga joog wey markaa qofku waa wareegayaa waa ordayaa inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan kale ogaan maayo waayo markuu hadaf leeyahay ama taargad leeyahay ayuu isqiimaynayaa ma guulaysta mise ma guulaysan alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim miyay siman yihiin mid ku soconaya isagoo fooraro madax madax u soconaya ibnu kaiir iyo waxay leeyihiin meeluu u socdo garan maayo meeluu u socdo ma yaqaan wuxuu ku soconayaa isagoo fooraro madax madax buu soconaya iyo man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim iyo ka isagoo lugihiisa ku taagan oo qumaatii u taagan waddo toosan haya oo arkaya halka uu u socdo ay waxaweeye u muuqato waxay yidhaahdeen ka soo qaad adoo waddada maraya ayaa qof waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa waddada inaad itilmaanto itilmaan waxaad tidhi waa ku tilmaamaya xaggaad u socotaa xaggee baad kusii socotaa si aan kuu tilmaamo ma suuqii baad ku socotaa ma xaafad heblaad ku socotaa wuxuu idhi garan maayo meelaan u socday itilmaan miyaa loo tilmaami karaa wax waxba looma tilmaami karo waa qofaan socon wey mar haddaanu hadaf iyo taargad lahayn maxaa keena qofku inaanu yool iyo taargad yeelan sababaa keena sababaha waxaa ka mid a qofku inuu u maleeyo ama uu isku qanciyo in yool la yeeshaa wax faa'iidaa inaanay lahayn yool in la yeeshaa inaanay faa'iido lahayn dadka qaar waxaanay yool u yeelan iyo hadaf iyo taargad waddadii hadafka loo samayn lahaa ma yaqaan maxaa u dana muxuu haystaa maxaa ka maqan maxaad u baahan tahay maxay dantaada adduuniya aakhira ku jirtaa ta noocaasaanu cilmigeed ahayn dadka qaar ka mid a wuxuu isu arkaa inaanu istaahilin yool inuu yeesho uu iskala hooseeya waar dadka tegay ee aqoon-yahanka ah baa ka hadla qorshe iyo balayn iyo taargad iyo wax la tiigsada iyo annagu calalbarakaanu iskaga soconnaa jaanjaar rogan weeye xaalka iyagu inuu hoos isu dhigo dadka qaar wuxuu jecel yahay bakhtiyaa nasiib wuxuu leeyahay haddaan taargad yeesho waxaan ka baqayaa inaan gaadhi waayo haddaan gaadhi waayona waan fashilmay mana doonaya inaan fashilmo ninka taargad kale ee fashilmay waddadaa uu ku fashilmay buu ka baydhayaa guul buu gaadhaya intuu sidaa ku socdo laakiin kani weligiiba fashal buu ku jiraa waayo guulo badan oo uu gaadhi lahaa ayaanu tiigsanayn mar haddaanu hadaf ka dhigan ama yool ka dhigan qaybta ugu dambaysa ee dadka ka baajisa inay yool yeeshaan waa dad u malaynaya yool hadduu samaysto cidhiidhi inuu gelayo cidhiidhi inuu gelayo raaxadu inay ka tegayso wuxuu leeyahay nolosha macaankaa ka tegaya markuu wakhtigiisa qorsheeyo ee uu yidhaahdo waxaan doonayaa bishan socota ama sanadkan labada kun iyo labaatanka inta ka hadhay waxaan doonayaa toban jus oo qur-aana inaan xifdiyo waxay uga baahan tahay wakhtiga inuu sameeyo mar walba wuu walwalayaa maalintii intii loo baahnayd ma xifdiday isbuuca intii loo baahnaa ma xifdiday bisha intii loo baahnaa xisaab bay waxay ku socdaan marka qofun xisaab isla daba taagan xisaab isla daba taagan oo aan nasanayn oo walwalsan xalay intii la doonaya ma dhammays cidhiidhigaasuu diidaya wuxuu doonayaa maalin walba inuu in yar iska xifdiyo soddon sano ha ku qaadato ama waxa weeye halkiisa ha iska joogo inuu maalin walba intii uu awoodo uu iska dhaqaajiyuu doonaya kaasina ma guulaysanayo qacan waayo wuxuu isu haystaa in yar hadduu qabtaba inuu guulaystay ka la midkee nidaamsaday wakhtigiis yoolka samaystay waxaa laga yaabaa muddo kooban inuu hadafkaa ku gaadho kanina weligiiba inuu leeyahay waddadii baan hayaa meel fiican baan marayaa iyadoo laga yaabo meeshaa meel ka wanaagsan muddo ka kooban inuu ku gaadhi lahaa dadku waxay u qaybsamaan markaynu yoolka ka hadlayna qaybo dadka qaar yool buu samaysta ficilkiina waa ku daray yoolkiina waa gaadhi ama waddadiisibuu hayaa ficilkiina waa wadaa waa ka ugu wanaagsan wey yoolkiisu waa u muuqdaa ficilkiina waa ku dhaqaajiyey ama ha gaadho ama waddadii ha hayo waa qof guulaystay wey qaybta labaad waa qof yool iyo taargad samaystay uu tiigsanayo laakiin ka caajisay ficilla aan ku darin marka la weydiiyo yoolkaagu muxuu yahay waa sheegayaa laakiin camalkeeda iyo shaqadeeda iyo tacabkeeda ma hayo nooca saddexaad yoolna ma leh camalna ma leh waa ka ugu liita wey wuxuu leeyahy ibnulqayim raximah allahu tacaala markuu macnaynaya qowlu اllahi jala wacala liman shaءa minkum an yataqadama aw yataأhar waxa uu ihi bini aadamku xaalkiisu meel ku sugnaan maayo laysa fi الshariica wala fi الطabiica tawaquf albata ima taqadum waima taأhur liman shaءa minkum an yataqadam aw yataأhar nolosha waxaa laga ogaaday buuri sharciga allana laga ogaaday qofku xaal keliya inaanu ku sugnaanayn ama horuu u socdaa ama dibbuu u soconaya horuu u soconaya waxbuu siyaadsanaya diin ama adduunyo cilmi ama cibaado khayr baa u siyaadaya horuu u socdaa ama dibbuu u socdaa qofkaana hadafka lahayn hadduu xitaa meel fiican xaalkiisu uu joogo jamaca masjidkana waa la tukanaya masaariiftiisina waa isugu toosan tahay haddaanu hore usii socon oo salaaddii faralka ahayd salaatuleyl iyo sunnayaal iyo duxa iyo aanu hore usii socon marka dambe faralkiibaa halis gelaya adduunyada maanta haddii shan boqol oo dollar uu qaatay si fiican ugu filan tahay bari markay toban ciyaalku toban ku noqdaan maciishadiina ay isbadasho ku fillaan mayso hadduu halkiisa iska taagnaado culays baa soo wajahaya idan qofku hadduu halkiisa taagan yahay diin ama adduunyo dibdhac ayuu ku jiraa hoos u socod ayuu waxa weeye ku jiraa qadiyadaasi waa muhim yoolkaagu muxuu yahay hadafkaagu muxuu yahay maxaad doonaysaa inaad xaqiijiso ma waxaad tahay qof caadiya mise waxaad tahay qof aan caadi ahayn ma qof guulaystay baa tahay mise qof khasaaro nolosha ka dhacay qof caadiya waa qofka dee ummadda muslimkaa ka mid a u dhashay see dadku ay u dhashaan wuxuu u koray see dadku u koraan wuxuu wax u bartay see dadku wax u bartaan shaqu u helay see dadku u shaqeeyaan shaqo caadiya xaas buu yeeshay nololxaasoo caadiya ubad buu dhalay caadiya markii dambena sida dadka caadiga ah baa loo aasay waxay yidhaahdeen nolol kasta oo ay soo gebagabayso geeridu nolol xaqiiqiya maaha waa nolol naaqisa oo hadda khayr badan oo aynu arkayno dad baa ka tegay hadday masaajidda tahay hadday madaaris tahay hadday cilmi tahay iyo aqoon khayr khayr kala duwan oo badan dad baa ka tegay weli waynu xusnaa nawowi soo lama wada yaqaano imaamu nawowi arbaciina nawawiya boqolaal sano ka hor buu dhintay ubad kama tegin laakiin wuxuu ka tegay ummadda muslimka oo dhan indonesiya iyo muslimka soo islaamay maraykan jooga ka soomaaliya jooga ka afrika jooga mid waliba markuu diinta bilaabaya arbaciinu nawowiyu ka bilaabaa qaala nawowiyu raximahu llah buu ka bilaabay mid waliba waa yaqaanaa waana u ducaynaya riyaa saalixiinka iyo de hadalkeeda da cilmiyadiisa kale waa inala nolye laxdada aan hadlayo boqolaal masjid baa laga hadal hayaa dunida daafaheed oo looga ducaynaya inta miidiyaha la soo geliyay ee la duubay ee la dhegaysanayo guryaha lagu dhegaysanaya hadalkeeda daa nolol buu ka tegay laakiin waa nolol aada u weyn u soconaysa laakiin mid adiga kugu filan intaad awoodayso raad inaad ka tagto waa wax aada iyo aada u muhiima raadkaas ama cilmi buu noqonayaa ama adduunyuu noqonayaa ama waxtar kaluu noqonaya ama wejigaagii oo aada ummadda wax ugu qabatay bay noqonaysaa markay ugu liidato sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qof ummaddu ay ka nabadgashay oo dhaqan wanaagsanaa oo tusaale wanaagsan dadka u ah oo ka tilmaaman xaafadda oo lagu daydo lafteedu waxa weeye ka dari mayso waxaan uga jeedaa qofku hadaf inuu yeesho aada iyo aad bay muhiim u tahay qodobka labaad waxyaabaha dadka guusha ka hor istaaga waxaa ka mid ah inuu iska aaminsan yahay waxaan wanaagsanayn ma awoodid ehel uma tihid ma qaban kartid waa mustaxiil ma dhici karto way adag tahay garan maayo awooduma hayo cidila qabato heli maayo ma gayo ma istaahilo iyo waxyaabaha la midka ah taasina waxay qofka ku keenaysaa camalkiisuna inuu sidaa noqdo kullu inaayin bimaa fiihi yandax intaadan ficil samayn waxa ka horaysa waxaad iska aaminsan tahay haddaad iska aaminsan tahay inaadan awoodayn oo qofku uu yidhaahdo anigu waan hurdo badanahay oo suuragal maaha salaatuleyl inaan kaco cishaha markaan tukado salaada subax baa dirqi laygu kiciya hadduu taa iska aamino nolosha intuu nool yahay salaatuleyl tukan maayo maalin walba markuu maqlayo fadliga iyo khayrka ku suganna waxa weeye waa u jiboonaya laakiin markay camal gaadho wuxuu aaminsan yahay inaanu kici karin waa tusaale dhow wuxuu aaminsan yahay guusha inaanu gaari karin wuxuu leeyahay ma fahma fiicni markaa cilmiga kusoo bixi maayo xifdiga waa ku liitaa qur-aanka ma xifdin karo waxyaabahaas oo dhanina waxyaaba khaldan wey hadduu qofku iska aamino inaanu tallaabo qaadi karin xaqiiqadu waxay tahay inaanu tallaabo qaadi karin waxaa la yidhi maroodi xooggiisa waynu naqaanaa intuu leegyahay baa lagu xidhay xadhig lagu xidhay dabeedna maalmihii horuu isyidhi dhaqaaq markuu dhaqaaqaba xadhigiibaa soo qabta maalintii labaad buu ku celi maalintii saddexaad buu ku celi dhowr cisho markuu ku celceliyey ayuu wuxuu aaminay inaanu dhaqaaqi karin oo ay wax soo celinayaan laba saddex cisho kabacdi baa xadhiggii laga furay bal ha dhaqaaqo halkiisuu taagay waayo dhaqaaqa maxaa ku kalifayay waxaa ku kalifaya wuxuu aaminsanaa inuu dhaqaaqi karo markay ka dhaadhacday inaanu meel gaadhay ayuu dhaqaaqi waayay wuxuu u dhaqaaqi waayo wuxuu aaminay inaanu dhaqaaqi karin ay wax dabrayaan waana laga furay wixii dabrayay waa mid laga furay ee tasawurka iyo waxaad iska aaminsan tahay waxay saamayn weyn ku leedahay waxqabadkaagay saamayn weyn ku leedahay ibnu ljawsi raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi haddaad aragto dibdhigid iyo habsan kaaga imanaya naftaada kaaga imanaya ilaahay la kaasho waayo wax wanaagsan ma aha naftuna waa amaaratun bisuu dadka guulaysanaya waxa weeye waa dadka aan isticmaalin waxaasi waa mustaxiil ma dhici karto lama samayn karo macquul ma ah iyo wixii la mida waxaa laga yaabaa masjidkan markii dabaqa laga dhigayay dadka qaar inay yidhaahdaan war laga bixi maayo ka daaya dabaqa ya qofna ay u muuqato inay dhammaanayso mashruuc kastoo la bilaabana dadku saasay ugu qaybsamaan waar ma awoodaynay inaga daaye dadka yaa la cuslayn suuragal ma ah dadka waxba laga heli maayo xaafadda dad jilicsan baa degan mid dhinac buu wax ka eegaya mid kalena waxaa u muuqata dhinaca kale tijaabooyin kale ayuu hayaa qofku markuu naftiisa la sheekaysanayo wuxuu kula sheekaysanayaa ama waa wax niyad jabinaya xadiidun mudamir nafta tadmiirinaya oo baabiinaya oo waxa mar walba hortaagan ma dhici karto waa dadka fashilmay wey dadka qaar waa inhizaamiyiin waa dad jabay wey wuxuu leeyahay waa la awoodayaa waynu samayn karnaa laakiin hawl baa ka sokaysa tacab badan bay u baahanta wuxuu buunbuuninayaa tacabka iyo daalka ka sokeeyuu buunbuuninaya kaana wax badan laga filan maayo ka saddexaad waa qof iididiilo ku hadlaya oo waxa weeye ay u muuqato guusha in la gaadhayo waa qof malaha alle subxaanahu wa tacaala ku wanaajinaya waxaa in la gaadhayo idan caqiidada wanaagsan naftaada inaad ku beertaa inaad aamintay inaad guulaysanayso waa tallaabo weyn oo aad u qaadaysa xagga guusha nafta inaad ka dhaadhiciso inaadan guushaa gaadhayna iyaduna fashalkaa tallaabo weyn xaggiisa u qaadaysa qadiyadda saddexaad waxaa ka mid a caqabaadka ka mid a adduruuf wamaa adraaka ma duruuf duruuftana maxaa ku ogeysiiyey inuu qofku ku cudur daarto duruufta ku xeeran wuxuu odhanayaa ilaahay iima qadarin wuxuu odhanayaa nasiib malihi waa layga nasiib badan yahay wuxuu odhanayaa waa layga maskax fiican yahay wuxuu odhanayaa anigu shaqo heli maayo aabbahay nin la garanaya ma ah faamligayaga cid xil qabatay ma jirto wuxuu waxa weeye ku soo celcelinayaa duruuf ku xeeran buu ku soo celcelinayaa waxaana xaqiiqo ah dadka guulaystaa waa dadka duruuftu taabatay wey dadka duruuftu taabatay baa guulaysta ee waxa weeye tacabka iyo hawsha soo maray dadka noocaasa baa inta badan guulaysta dadka iska caadiga ana waa dadka la soo koolkooliyey oo aragteenoo dadkeenna maalqabeenka ah marka taariikhdooda dib loogu noqdo iskoris bilaa aabbaya bilaa hooyaabay ahaayeen badankooda kuwii ay ka tageen markay gaboobeen ee xoolaha looga tegayna xoolihii looga tegay ee lagu soo tabcay bay dayacayaan soo xaalku sidaa uma badno waa dhif inuu sii kordhiyo intii odaygii uu ku tabcay unbaa dib loo cunaya oo la baabiinaya sababtu waa maxay baahi baanuu qabin ma isweydiiseen innagoo boqolkiiba boqol muslima isku luqada isku dada isku midaba wax walba wadaagayna inaynu waxa weeye dibdhac iyo takhalluf caalamka dowladaha ugu dambeeya aynu ku jirno yurub oo gaala-ana ay waxa weeye dunida ay hogaaminayaan waxyaabaha lagu sababeeyey maxaa ka mid a waxaa ka mid a duruufi inay heshay duruuf adag baa heshay xilliga jiilaalka bustayaal iyo waxyaabo badan baynu u baahannaa cunto badan baynu u baahannaa xilliga dhaxantu aynugu soo dhacdo dadka barafku ku daaya maxaad u malaynaysaa sanadkao dhan duruuf qallafsan baa ilaahay ku abuuray siday uga bixi lahaayeen baa waxay keentay alxaajatu umu likhtiraac baahidu waata keenta qofku inuu ikhtiraac iyo wax cusub iyo hal abuur inuu la yimaado innagu xitaa markii aynu magaalooyinka ka qaxnay miyigaa loo baxay hilib iyo subag iyo caano ayaa la ysla dhacay waxaa weeye xataa haddii duruuf inagu timaado kalluunkiibaa dhinac walba inaga xiga taasaa waxay keentay qofku inaanu walwalin maanta camal la-aanta ugu badan waa inaga haddana waa la wada noolyahay si loo noolaadaba weligeen mana filayo qof gaajo ugu dhimanaya hargeysa gudaheeda ama burcad gudaheeda ama somalilan ama dalka guud ahaan ma dhacayso waa la yska noolyahay waa la yska noolyahay wamaca daalika takhalluf baa jira waxaan uga jeedaa duruufta adagi waa ta keenta qofku inuu guulaysto waa ta keenta ficilka keenta laakiin duruuftii waa haddii qofku uu ku talagalay inuu ka baxo innagu waxaynu ka hadlaynaayo caqabad noqonaysa qofkii inta uu fadhiisto duruuftaa inuu daliishado xujo ka dhigto anigu meel ma gaadhayo waayo duruuf baa igu xeeran awow ka awow waxaanu ahayn dad faqri baanu ahayn xaggaan xoola anigu ka helay aabbaha iyo awogey toonna geel ma lahayn weligood ba cayd bay ahaayeen yacni wuxuu leeyahay aniga iyo kuwaan dhali doonaana cayd baanu noqon doonaa halkaasuu ka sii wadaya duruufta lama daliishado ibnu اljawsi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahy altacallulu biاlaqdaari jahlun in la daliishado qadarka in la daliishada waa jaahilnimo ilaahay baa sidaa ii gartay ayuu odhanaya waa jaahilnimo wuxuu yihi waxaa loo baahan yahay ficil in la sameeyo adiga waxa ku saaran ficil inaad samayso ayaa lagaa doonaya qadarka allena waa meeshiis inaad guusha gaadho qodobka inoogu xiga waa waqtiga ahmiyadda uu leeyahay waa garanayna waxba ku fogaan maayo qofku hadduu waqtigiisa ka faa'iidaysto guulo badan buu gaadhaya hadduu dayacana oo uu lumiyana fadhi ku diririya wixii la mida waqtigu kaga lumo qofkaasina adduunya aakharaba waa khasaaraya ibnulqayim raximah llahu tacaala wuxuu yidhi qofku inuu wakhtigiisa lumiyo iyo inuu dhinto waxa la qaatay inuu dhinto waayo wuxuu yidhi haddii uu dhinto noloshuu waay oo waa qof dhintay wey laakiin hadduu wakhtiga lumiyo qofka noocaasa ilaahay iyo aakharaba waa seegaya hadduu wakhtigiisa lumiyo qodobka shanaad qodobkaasi waa wakhtiga in la lumiyo guusha way kaa hor istaagtaa qodobka shanaad waa dadka caqabadda ku ah dadka guulaysanaya ama guusha doonaya ee ku niyad jabinaya suuragal ma ah adigu waxaad leedahay waa suuragal diyaar baa tahay inaad dhaqaaqdaad doonaysaa waa dadka doonaya inay ku niyad jabiyaan ama inay ku dibdhigaan dadka noocaasa inaan la dhegaysan cabdullaahi bnu cabbaas markii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayaa nin ansaar ka miday isu yimaadeenoo saaxiibkiiya dhallinyaray ahaayeen cabdullaahi bnu cabbaas waxa uu ku yidhi saxaabadan waaweyn ee culimmada nebiga la soo caashiray ee ka soo faa'iidaystay intay joogaan aynu cilmiga ka qaadanno si mustaqbalka laynoogu aayo intuu la yaabay buu yidhi ma u malaynaysa iyadoo abibakar iyo cumar iyo ay joogaan in adiga lagu baahanayo dantaada raaco iskaga hadh cilmina ha dalbi ibnu cabbaas waxau ihi umaan joojin muddo ka bacdi labaatan sano ka bacdi ayaa ibnu cabbaas wax ka cilmi badan la waayey masar iyo ciraaq dunida daafaheeda looga imanay ummadiiyo dul hoganaysa ayaa waxaa soo maray ninkii ansaariyo isaguna ciraystay waana alif iyo baahay dabeedna wuxuu yidhahdaa hada alfataa kaana acqala mini wiilkani waa iga caqli badnaa maalintuu sii fakaray idan waxaa muhima inaadan dhagaysan dadka jidgooyada kuu gelaya jillaafada kuu dhigaya ku niyad jabinaya mooralka kaa dilaya dadka noocaasa inaad ka fogaato oo aad ku xidhnaato dadka mooralkaaga dhisaya iyaduna aada iyo aad bay muhim u tahay wuxuu leeyahy ibnulqayim raximah llahu tacaala qofku cidda uu la fadhiisto ayaad saamaynaysa muqayiliinta haddaad la fadhiisato markaad marqaanto khiyaali unbaad dabaqya ku dhisaysaa markaad ka soo baxdana bannaan baad usoo baxaysaa ee marqaanku kaa baxo kuwaasaad la fakar noqonaysa dad hiigsi iyo hiigsila haddaad la joogto la sheekaysatana kuwaasunbaad dhaqankooda qaadanaysa haddaad la fadhiisato kuwo diinta iyo cibaadada iyo cilmiga danaynaya xamaaskaasaa ku gelaya ganacsatada waaweyn haddaad la fadhiisato kabaha kaa kululaanay aba kun dollar aan ahayn baad waxaad dejinaysaa mashruuc waxa weeye boqolaal kun oo dollara kaba waaweyn baad xidhanaysa markaa dadka aad la joogto ama aad la sheekaysanayso saamayn bay kugu yeelanayaan dad qiimale waa inay noqdaan waxaynu taa ku tilmaamaynaa waxaa dhacday macalin macallimiinta ka mid oo xisaabta dhiga ayaa galaaskii markuu soo galay buu xiisad xisaaba ayuu dhigay arday ardayda ka mid a lulooday siduu u hurday baa xiisadii dhammaatay macallinkiina baxay wuxuu ku hambabaray mas'ale xisaaba oo macallinku sabuuradda uu ku qoray wuxuu u qaatay masaladaasi inay tahay waajib la yska doonayo homework guriga lagaga soo shaqaynayo guriguu u qaatay si degdega habeenkii oo dhan buu ku soo jeeday jawaabtii waa waaye si kasta maskaxduu uga shaqaysiiyey dabadeedna maktabadaha ayuu tegey kutubtii xisaabtao dhan buu baaray meel walba fartuu geliyey waa ka quustay siduu u waday laba isbuuc markuu waday oo maalin walba isleeyahy toloma lagu weydiin doona masaladii ayuu maalintii dambe jawaabteedii helay wuxuu maskaxda tuujiyaba macallinkiibuu u yima wuxuu ihi macallin raalli baad iga ahaanaysaa masaladii waan ka soo shaqeeyey wuxuu hi masaladu maxay ahayd wuxuu hi dee masaladii aada noo dirtay maalintii laba isbuuc ka hor wuxuu hi balkeen uu eegay masaladu waxay noqotay macallinku wuxuu meesha ugu qoray sidii cilmiga xisaabta loo bilaabay masalada wax ka jawaabo waa la waayey kumanaan sano culimmadii xisaabtu way ka jawaabi kari waayeen isaguna dugsi saruu dhiganayay adiguna waad ka jawaabtay buul galaaska ilaa lixdan baa la fadhiyey lixdankaa la fadhiyey macallinkaa niyad jabiyey waayo macallinku markuu meesha ugu qoraya muxuu ku yidhi waxaan idiin sheegayaa mas'alo boqolaal sano wax ka jawaabo la waayey oo aan laga jawaabi karin nin waliba saas u eego waa ka socda ciina iskuma degin waayo moralkii baa laga sii dilay moralkii baa laga sii dilay ardayganina ma ogeyn dabadeedna ilaa hadda masaladii isagaa loo daba fadhiistaa oo waxaa la yidhaahdaa ardaygii hebel baa ka jawaabay oo markii dambe aqoon-yahan noqday markaan jaamacadda tegey baan waxaan galay kuliyadda idii xadiiska musaabaqa qur-aana baan tartankii ka qayb galay boqolaal baanu ahay aniga iyo nin nigeriana baa labalaba uga qaadaya macallinku waa nin dee soddon sano qur-aanka macallinku ahayo b h d ya midna midigtuu ka fadhiisanaya midna bidixna wuxuu ka odhanayaa qul a unabiukum ka bilow adna la tublawunna ka bilow labadaba waa dhegaysanaya i haddaad tiraado kugu soo jeesanaya labadaba waa dhegaysanaya labada dhigood buu idinkala siinaya labadayadii markaanu dhammaynay baa wadaad kaloo soomaaliya baa yimi dabadeedna wuxuu soo kaxaysa qof anoo galaaska ku jiro u yimi ninkaasi waa nin laba sano oo aniga iga horraysa wanka galay wey oo hogaaminaya waa ninkii wanka galay wey dabadeedna markuu anigu ii yimi oo yidhi macallinkaa ku doonaya ina keen macallinkii baanu niin markaanu kadi kasta uga soo gallay buui ninkan iyo ninkii la socday waa labadii nina cajiibka aha ninkan iyo ninkii la socday aniga iyo ninkiininkii la galay buu sheegaya waa labadii nina cajiibka aha intaasuu dhegta ugu tuuray dabeedna wadaadkii waxa la mid kale soo kaxayso mid kale soo kaxayso waa ninkii labadii sane ugu dambaysa wanka galay muu soo bixin wuxuu hi markaan gelaya waa niyad jaba waayo macallinku wuxuu sii aaminay laba qof laba qof baana loo baahnaa namuu eegin waxaanu hayno dabeedna mooralkaygoo jabsan baan galay saasaanan ku baasi waayey buui marka sudaysi soo garanmaysaa imaamka xaramka aynu aadka u dhagaysanno shan jir markuu ahaabay hooyadii ku bilowday waxaad noqonaysaa imaamka xaramka waa noqday nin brofesoro dunida laga yaqaano ayaa la yidhi aqoontaa maxaad ku gaadhay wuxuu ihi markaan dugsi hoose bilaabay baa qolka aan guriga ka deganahay boodh baa lagu dhajiyey waa qolkii brofesorka wuxuu ihi dugsi hoose iyo dhexe iyo saraba anoo brofesora baan dhameeyey brofesorkiibuu ku dhameeyey laakiin de waa mid ficil la socdee ma aha mid afka laga sheegaya ma aha qodobka lixaad waan soo koobkoobaya waa yidi diilo aan ficil lahayn laysa aliimaanu biاtamani walaa biاtaxali walaakin maa waqara fi اlqalbi wasadaqahu اlcamal buu xasanley inuu qofku iska jeclaado wax wanaagsan waxaan doonayaa qur-aanka inaan xifdiyo waxaan doonayaa inaan hanti noocaasa yeesho waxaan doonayaa hawshaa inaan qabto camalkeedii iyo wadadeediina ma hayo waa cawaa'iqda iyo caqabadaha dadka waxa weeye ka hor yimaada haddaan su-aalidii weydiiyo libaax baa wuxuu weerar ku soo qaaday saddex ugaadha saddex deero ayuu weerar ku soo qaaday laba waxay go-aansadeen inay baxsadaan midina waxay ku fakartay inay baxsato yaa badbaadaya laba waxay go-aansadeen inay baxsadaan midna waxay ku fakartay may go-aansan inay baxsato yaa badbaaday yaanse badbaaday yaa kuwa go-aansaday baan maqlaya midina badbaadi mayso ficil miyaa lagu dara ficil laguma dari haddii cadowgu kugu soo duulo oo adoo fadhiya aad tidhaahdo waxaan go-aansaday inaan iska dhiciyo soo lagu soo geli maayo waxaa badbaadaya ka dhaqaaqa soo maha ka dhaqaaqaa badbaadaya idan haddaadan dhaqaaqinoo ficil aadan samayn niyadaadu haba wanaagsanaad waxa weeye guulaysan mayse qodobka toddobaad laba keliya un baa inoo dhiman insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa qodobka toddobaad waa tashaa'um baasaysi qofku inuu baasaysto oo waxa weeye wax kastaba uu qaato inaanu ku guulaysanayn xikmadda waxaa ka mid a xadiid ahaanna waa loo soo naqliyey tafaa'aluu bilkhayri tajiduuh wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhaahdaa ana cinda xusni danni cabdii bi anigu waxaan ahay sida addoonkaygu uu iga fisho falyadunna bimaa shaa wuxuu doona ha iga fisho wanaag hadduu alla ka fisho wanaag buu helaya xumaan hadduu fishana xumaantaasaa u imanaysa ninbaa nabigu soo booqday acraabiya oo baadiyaha ka yimi aan cilmi badan lahayn uu xanuunsanaya xumad baa saa u karkarinaysa nabigaa soo booqday calayhi salaatu wasalaam markuu u soo galay buu nabigu u duceeyey wuxuu ihi tahuur tahuur ay huwa tahuurun caafimaad baa ilaahay ku siinaya dabeedna wuxuu ihi tahuur isagoo la yaaban caafimaad ah la iga wallaana caafimaad ahay bal xumma tafuur waa xumad karkaraysa wey calaa shaykhin kabiir oday waayeelana ku dhacday tusiiruhu lqubuur xabaalaha geynaysa nabigu wuxuu ihi fa nacam idan haddaba waa iyada halkiiba ku dhinta halkiiba ku dhinta xadiiska bukhaari buu ku jira yacni hadalkiisaa loo qaaday albalaau muwakalu bilmantiq qofka carabkiisaa loo qabanaya carabkiisa ayaa loo qabanaya waxaan kaga gudbayaa tusaalayaal badan baan ka hayaa waxaan xasuustaa nin aanu saaxiib ahayn markii aan jaamacadda tegaynay jaamacaddii baa nala aqbalay ma filanayn in la aqbalo jaamacaddii baa nala aqbalay waxa weeye fiisihii ayaa la gaadhay wuxuu ihi anigu ma filanayo fiisaha in laysiinayo waxaa ihi anigu waa filanayaa fiisihii baa laysiiyey isagiina lama siin wuu xaawilay fiisihii markuu ii soo baxay reer jabuuti waa garanaya muddaa idaacadaha iyo tifiyada layga sheegay markii fiisihii soo baxayba baasaboorkii iyo fiisihii iyo shahaadooyinkiiyo wixiiba layga xaray haddana ma quusana waxaa idhi jaamacaddaan u socdaa reer jabuuti waxay yidhaahdeen waar ninkan wixiiba ka gubtana haddana weli qoslaya shaahaya aad bay ila yaabay mar labaad baan haddana ku guulaystay fiise labaad iyo hawl labaad iyo tigidh labaad sidii baan ku dhoof saaxiibkay waxa weeye intii xitaa aanu wada joognay waxaa naloo keenaa labiiyo tobankii habeennimo bishii ogosba ee jabuuti xagaabaydo aad bay u kululay waxaa naloo keenaa cunto shiilan baa naloo keenaa dabeedna wuxuu idha niyo cuntada joonis baa baan ka qaadi doonaa saliidda ku badanta weligiina joonis kuma dhicin dabadeedna waa tagnay jaamacaddii markaanu tagnay baa dhiiggiina laga qaaday nala baadhay aniga waxaa la yidhi ood caafimaad qabtaa hore u sii soco isagiina laba saddex shay meermeeriye waxba looma sheegin dabeedna intuu u yimi wuhi niyo adiga jawaabta imsaa laguu siiyey waxaan laba cishaa natiijadii laygu siiyey inaan caafimaad qabo wuxuu aniga saddex iyo afar bay maraysaa waxaan u malaynayaa xaaladdu inaanay caadi ahayn laba saddex cisho kabacdi baa loo yeedhay waxaa la yidhi xidhxidho jonis baa lagaa helay waana lagu celinayaa halkii wajaacaddi kaga noqdo allahu naxariisto muddo sanad gudaheedna tiisi baa u timi tiisi baa u timi marka qadar allana way ahayd laakiin goobjoog baan u ahaa erayo badan oo ku soo celcelinayay waxa weeye sideedii bay u dhacday siduu u sheegi weligii joonis kuma dhicin wuxuu waxaan ka baqaynaa inaanu joonis ka qaadno cuntada anna maskaxdayda kuma soo dhicin qadiyadda sagaalaad ama sideedaad almuqaaranaat waa waxaa dad badan aafeeyey qofku inuu dadka isdhinac dhigo inuu isdhinac dhigo oo u yidhaahdo hebel qur-aankii wuxuu ku dhammeeyey sanad maxaan anigu ugu dhammayn waayey niyad jab bay ku keenaysa ninkii hebel ee ila midka ah maanta guri intaa leeg buu dhista anigu maxaan u dhisan waaye guri hebel qalab intaasabaa taalla aniga iima taallo inaad dadka isdhinac dhigtaa waxay keentaa qofku inuu dibdhac sameeyo adiga waxaa lagaa doonayaa inaad dadaasho jaanisyada ka faa'iidaysato hore aad u socoto midig iyo bidix inaadan eegin welibana wuxuu hadduu adduunyo yahay bini aadan lama eego sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yanduru axadukum ilaa man fudila calayhi fi lkhalqi waalrisq kaa kaa abuurka wanaagsan ama uu kaa maskax badan yahay ama waa kaa xoog weyn halkaad adigu shubka ka qaadayso laba kabdood buu halmar qaadaya dakhli ka badan buu soo xaraynaya waa abuur ilaahay uu siiyey ama waa kaa cod macanya codkiisa ilaahay u barakay iyo waxyaabaha la midka ah qofku yaanu jalleecin ama dee adduunyada ilaahay u furay oo jaanisii u helo xoolaa la siiyey qofku yaanu jalleecin muqaaranaadkuna wax wanaagsan ma ah qof walba duruuf baa ku xeeran maanta ninka business ka bilaaba maraykan oo adduunyada ugu dhaqaalo badan ama jaynaho ku xiga iyo ninka maanta waddankeennan ka bilaabaya ganacsi xaaladihiisu iska kooban yihiin dadkiisuna kooban yahay boqolaal malyan iyo kumanaan malyan ninka ka dhex ganacsanaya iyo ninka saddex malyan ku wareegaya isku jaanis maaha marka haddaad raggaa iska eegato hebel xoolihiisaan helaya wax waddankaagaba ka soo baxaya maaha marka muqaaranadu marnaba waxa weeye ma fiicna waa duruuftaada iyo ayaad isku qiimaynaysa qodobka ugu dambeeya ama qodobka sagaalaad ee ka horeeya waa alabulkamaal dadka qaar xaalkoodu wuxuu yahay halka ugu dambaysa haddaanan gaadhayn waxba qaban maayo haddaanan shiikh weyn oo macruufa aanan noqonayn cilmiga dalbi maayo haddaanan noqonayn ganacsadaha hebel la yidhaahde waddankaba ka tilmaaman haddii kale waxba ima ah ta noocaasina waxay keenaysaa qofku inaanu guulaysan waxay yidhaahdaan rooma iyo sanco maalin lama wada dhisin nin waliba jaranjar buu soo maray caqabado iyo dhibaatooyin buu soo maray guushanaad hadda ku arkaysa noocay doontaba ha noqoto waxbaa ka horreeya aadan ogeyn ayaa waxa weeye ka horreeyey sidaa awgeed waxa weeye qofku waa inuu hadba waxa suuragalkaa ku dadaalaa kamaalkana uu tiigsadaa laakiin aanu caqabad ka dhigan wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam ixras calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjaz dantaada ku dadaal ilaahayna la kaasho hana caajisin taasaa guusha laga gaadhaya qodobka ugu dambeeya aynu ku soo xidhaynaa waa altaswiifu walmumaatalatu waalkasal qofku inuu caajiso wax dibdhigo waa jecelyaha salaaddii subax baa loo addimayaa in yar ku cel laba daqiiqo midig iyo bidix ma kacayo wuxuu doonayaa khayr inuu sameeyo wuu jeclaysanayaa laakiin waa ka caajisayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha salaada dhexdeed maalin iyo habeen ilaahay uu ka magan gelayay waxaa ka mid a allahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal alkasal waa wixii aad awoodaysay ee aad ka caajistay wey alcajzina waa waxaad awoodi weydaba nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan geliyay alkasal caajiska wuxuu ilaahay weydiisanayaa alcaziima go-aan qaadasho wuxuu nabigu saxaabada ku celcelinayaa baadiru mubaadaro sameeya dhaqaaqa oo waxa weeye ficilka fuliya baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci اleyli اlmudlim baadiruu biاlacmaali sittan baadiruu biاlacmaali sabcan wasaaricu saabiqu dheereeya baratama limili hada falyacmal اlcaamiluun waxaa ku timi adilo aan la soo koobi karin shayga wanaagsan marka laguu sheego waxyaabaha guusha lagu gaadho waxaa ka mid a inaad tallaabadii qaado ibda khawa khawat lalfi mayl tabda'u bikhawa bay yidhaahdaan haddii guusha ay kaa xigto kun tallaabo kun tallaabaa guusha kaa xiga kun tallaabo inaad qaado tallaabada koowaad markaad qaado waxaa kuu hadhaya sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan nambarkii waa isdhimaya mid labaad haddaad ku darto horaad usii soconaysa qadiyaddu gaabiska ma aha qadiyaddu waa shaqada weeye waxaan kaga baxayaa xasanulbasri baa loo yimi nin baa u yimi ninkaasi wuxuu soo akhriyey dadkii xasanulbasri taabici buu aha saxaabadii iyo say u dadaalayeen iyo cilmigooda iyo cibaadadooda iyo waxaasuu shaw soo dhegedhegayey dabeedna xasan buu u yimi wuxuu uhi xasanow waa la kala tegay ma nimankaasynu gaadhayn nimankaas miyaynu gaadhayna wuxuu ihi kaanuu calaa khaylin mudammara wa naxnu calaa xumurin mucaqara nimankaas waxay fuushanaayeen fardo la layliyey oo boglaalan oo loo diyaariyey tartan loo diyaariyey aada looga shaqeeyey ayay fuushan yihin waa faras welibana laga shaqeeyey si u dheereeyo wuxuu ihi innaguna waxaynu fuushannahay xilligan waaba taabiciin waa kuwii ku xigay innaguna waxaynu fuushannahay dameero la boqna gooyey waana dameer boqnahana waa la jaray yani weligan isma gaadhay xasan wuxuu ugu jawaabay xikmad cajiiba wuxuu ihi anta calaa ariiqihim qaala nacam qaala satasib waddadii ay qaadayeen horta ma haysaa iyagu waxaa laga yaabaa saacad inay ku qaadatay adiga hadday sanad kugu qaadanayso waddadii ma haysaa ma soconaysaa haa waad gaadhaysaa haddaba waayo meesha loo socdaa waa janno mar haddaad waddadeeda hayso intay doontaha kugu qaadato jannadii waad gaadhaysa jannadii waad gaadhaysa marka xaalkeenu waa inuu sidaa noqdo insha allahu tacaala ilaahay ha inaga dhiga dadka guulaystay adduuniya aakhiraba muraadadeenna wanaagsan alla subxaanahu wa tacaala hayna gaadhsiiyo yoolalkeenna wanaagsan aynu tiigsanayna adduuniya aakharaba allah haynoo xaqiijiyo himiladeenna wanaagsan allah haynoo xaqiijiyo dadka liibaanay alla subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo towfiiqda alla subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo hadal iyo ficilba alla subxaanahu wa tacaala khaatimadeenna ha wanaajiyo acmaasheenna alla subxaanahu wa tacaala ha wanaajiyo hanaga aqbalo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين